marka waxa waaye ninkani waa nin saaxiibkaya maaragtay jaamacadaha massachusetts oo dhan madaxweynaheeda waa nin aad iyo aad ugu dadaalo mataqaan dhalinyarada waaweyn ama tacliinta oo maaragtay ina muhiimada jaamiciyiinta fahamsiisan marka walaalkan waa kan asaga idin sheegi doona jaamacada maanta jaamacad baa laga hadlayaa jaamac cabdirasaaq jaamac
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aada baa u mahadsantihiin waxaan halkaan uga mahad celinayaa feerski dadkii soo qaban qaadiyey inaan xafladdan maanta iskugu nimaano sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dadkii sidoo kale waxaan u mahad celinayaa guddiga noo imaaday oo dhaqdhaqaaqan lagu taageerayo high educationka ayaguna wada runtaas anoo ku hadlayo magaca ardada gobolkan massachusetts waa arrin ay aada ugu faraxna maantay inay noo imaadaan dad u ololeynaya in high educationka soomaaliya kor loo qaado annagoo og wuxuu wadankii ku sugan yahay marka hal arrinaan rabay inaan meeshaan maadaama ay dad badan laga yaabo inay weli isweydiinayaan haddaan jaamacaddan la sheegayo oo dadkan soomaaliya ama meelahaas ka imaaday aqoon-yahanadan meesha ordaya haddii waxay wadaan haddaan taageero macnaha maxaan ka faa'iidaya inay dhahaan waxaa laga yaabaa barents badan inay meeshaan fadhiyaan oo caruurtooda ay jaamacadaha iyo highschoolada dhigtaan waxaan ognahay inaad soom kasta iyo habeen kasta salaadaha cishaha ka bacdi aad ku ducaysataan ilaahoo waddankeena noo dejiyo dowlad kheyr qabtana sii fuutarka iyo meesha macnaha hadda keliya aan isha ku hayno oo aan rajada hadda ugu sokeys ka filanina waa dhalinyarada haddan jaamacadaha ku jira inay waddankii iyo dalkii ayagu badbaashaan annaga haddaan nahay ardada inaan dabadda dhiyaas baraha wax ku barta macnaha runta haddaan idiin sheegno deerno wey aan waddankii dadka jooga aan kula xiriiri karno ama aanu ama aanu xiriir ula yeelan karno doonlidii oo la xiriir la yeelan karno waa ardada jaamacadaha oo annaga da-deena ayaga la islaami karnaa haddaad aad dhistaan dadka gudaha jooga ardada gudaha joogta oo maanta nasiib nasiibka aan u yeelan dadkeena aan soo qaxay oo banaanka jooga qaxootiga ah inta aanu dowlad keelna qaxoota ahaanaynaay maagan goora ka baxayne marka haddii aana dadkeena ina taageerin high educationka dhalinyarada highschoolada ka baxaysa ee xagga jooga oo bilaa jaamacadda oo gudihii iskaga noqonaya aan high educationka say kor ugu qaadi lahaayeen aan laga taageerin oo walaalaheenaan bahalkii usoo jeestay arrintan oo maantay ayagu isku isku taxallujiyey bal sidii ay taageero noogu weydiin lahaayeen waxbarashada dadkaasna hore loogu qaadi lahaa waxaa maalindhowto mar aan viruska arkayey dhalinyaro yaryar oo annagana leegleega oo badda iska qaraabanaysa oo badda isbaaga dhiga marka waxaan la yaabay nimankan haddii waxa waxaan kuwo oo midiyada dhahaya nimankan waxna ma akhriyaan waxna ma qoraan luuqada ay ku hadlaan male aan luuqadooda hooyo ka ahayn marka waxaan isweydiiyey dhalinyarada nimankan waa sida way ka noqotay nimankan dadkan waxbaa yaqaanaan arkasan badaha ku jira ha iskuulay ka baxeen shid meesha inay ku qoran tahay iyo doon yar iyo arta malaakiin waaweyn ay qabsadaan doon yar ma qabsadaan marka yunowna wax soo akriya laakiin waxaysan haysan macnaha waxay waayeen faa'iidadii kaleo kale marka dad kalea ka faa'iidaystay oo dhinac kale u leexiyey marka waayaalow walaalaheenaan maanta abjuud fiican ay noo keeneen aada ha loo taageero hana loo istaago hana la garo istaago hana la dhiso jaamacadaha waddanka dhalinyaradaas meelaha khaldan nooga leexanaysana si annagana ay noo caawiyaan oo natwotkeena u hagaagsanaado ayagana hala bahalkii oo annaga saa futurekeena u rabtaan dhallinyaradeena guud macnaha ayaga iyo annagaba saa annaga noo taageeraysaan waddanka waa ognaha maamooyinka iyo aabayaasha kursigeed inaad si fiican noo taageertaan kuwa gudahana sidoo kale u taageera baliis waxaa awoodaan oo aa ugu deeqi kartaan ugu deeqa macnaha faa'iidada ugu weyn annaga haddaan dhalinyarana aa ujeednana waa intaas waa mahadsantihiin asin wakti ma haysano thank you very much